iyadoo maalmihii lasoo dhaafay ay weeraro xoogan ka socdeen deegaana ka tirsan gobolka shabeellada dhexe islamarkaana ay la wareegeen ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa waxaa arrinkaasi qayldhaan xoogan ka muujiyey maamul kala baxay hirshabeelle cabdiqoorgaab oo ah gudoomiyihii maamulkan ugu magacownaa deegaanka biicadde oo ay la wareegeen ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa qiray in gacantooda ka baxay deegaankaas islamarkaana lagu soo kadiyey weerarka sida uu hadalka u dhigay waxa uu sidoo kale tilmaamay in diyaaradaas shisheeye ay duqeymo ka geysteen deegaanka islamarkaana ay gubeyn guryo ay leeyihiin dad rayid ah adigu suurta gashay waxaa waaye maxaa la yidhaha bilaarosinuqdu ku gashaa meelihii ay kasoo gelayn meelaan laga filin inay ka yimideen markaasu wadada ciidan ma jirin ciidamada oo maxaawisleey oo anagu aan wadanaa meesha joogeen dagaal inagu bilaabeen ururkan inoogu yimiday guryaha madaashiica ku dhacda madaashiica ku dhacda maana hadda walaahi ayagu hadda gooni gubeen mar anaga waxaa kamida guryaha dhan ba waa waa gubteen duqaymo ka gubeen oo kale waxaa aada usoo badanaya xubnaha qiraya in xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay la wareegtay deegaano ka tirsan gobolada shabeellada dhexe iyo hiiraan iyagoo sheegaya in hadda xaaladu kuxun tahay dhanka kalena dhaliilo xoogan u jeedanaya dowladda federaalka oo ay ka mid tahay in dagaalka ay ku jabtay islamarkaana ay hor istaagi weysay awoodda ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab kuwaas oo marba marka ka dambeysa la wareegaya deegaano cusub oo ka tirsan gobolka shabeellada dhexe